barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha ogos waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah hal abuur ku nool magaalada laascaanood oo inala wadaagaya sugaan kala duwan oo la xidhiirta madadaalo kana warramaysa waayaha dhallinyarada waxaan dalku waa carabtaasoo dadku waa cadcadaan cunuunbaa dugulkaas dadkaanu ekeenay gabadh shoobin dul taagan liimisuuna dul yaallo degta boorsada haysoo dallad loo hadhinayo ayaan diiradda saaray dahabtu waan ku dhaqaaqay sheekaan daah uga tuuray unbaa laba aad derbi moodid oo dacalkayga maraya ayuunba ay dareemay inaan duulka ahaynoo afkooda aanan darsinoo weliba aan wax taraafsan kadibna talo maxaa dhacay goordhow ayaynu maqli doonnaa sidoo kale waxaa inoo soo socda mid ka mid a dhallinyaradii buugaagta ku soo bandhigtay magaalada muqdisho oo ka sheekaynaya nuxurka buug uu qoray sheekadii ugu horreysay ee aan qoro ee aan baahiyo waxaa loodhan jiray bahalays helay waxay ka sheekaynaysay nin aan nolol haysan haagsan oo calagshaan maxaa dhahay iska danyaro oo bilaa camala oo nin siyaasi ku shaqaysanayo bahalays hele baa la dhaha waa laga helaya google-kiiyo meelaha
heese kala duwan ayaan idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid a
codkaas hodan cabdiraxmaanna goordhow ayuu inoo soo socdaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaaro ay ka mid tahayba goordhow ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida ciidanka booliska ee dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof ay dhinteen islamarkaana in ka badan toddoba iyo soddon qof ay dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday jaamacadda american university ee ku taalla magaalada kaabuul weerarkaas ayaa socday ilaa toban saacadood dadka dhintay waxaa ku jira toddoba arday laba sarkaal oo boolisa iyo ilaaladii jaamacadda afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa sheegay in dadka dhaawacmay uu ku jiro macallin ajnabi ah oo jaamacaddaas wax ka dhigayay
dhulgariirkii arbacadii ruxay dalka talyaaniga ah ayaa dilay ugu yaraan laba boqol toddoba iyo afartan qof islamarkaana dhaawacay in ka badan saddex boqol iyo lixdan siday maanta sheegtay hay-adda badbaadinta rayidka talyaaniga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa diyaarad helikobtar ah ku safray kuna tegay goobihii dhulgariirka uu saameeyey waxaana uu gacan qaaday dadka isxilqaamay ee badbaadinaya dadka guryaha ay ku soo dumeen waxa uu diiday in uu wax wara siiyo warbaahinta isagoo sheegay inaanay ahayn wakhti la hadlo
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan cashay waxaa jira dhallinyaradu xilliyada ay dugsiyada ku jiraan qaarkood qaar badan baa madadaalada iyo gabayada iyo sugaanta tiriya waa lagu kala fiican yahay weliba qaar baa weliba heeso intay ardayda soo hor istaagaan heesa qaar badan baa halkaa fan kasoo bilaabay oo la yidhaahdaa hebel baa horta heesi jiree marka xafladaha iskuullada dhiganayaan hebel noogu yeedha qaar badan baa naqaanaa halkaa bahasho kasoo bilaabay deedna halkaasuu hadba hees ugu dhufanayay markii dambe uu secondary ka baxay wuxuu noqday qofkii fanaan geesinimada halkaas kasoo bilaabay ardaydiiba kusoo barbartay xaafadiiba usoo gudbay bulshadii weyneed usoo aaday nin masrax haysta aroor walba intaasi u imanayso uu ka faa'iidaystay uu ka faa'iidaystay marka maxamuud axmed jaamaca ku magac dheer abwaan shaacir waa wiil dhalinyaro ah oo fasalka afraad ee dugsiga sare ee laascaanood ayuu dhigtaa marka dhalinyarada kale ayuu madadaaliyaa marka dhinaca gabayada iyo jacburka iyo waxyaabahaas adduunyada marka lagu dhagaysanayn ismaaciilow haye saad aftahan u noqon karto yaa markaad dhegaystayaal hesho haye oo dadku dhagaysanayo oo kuu dhegan nugulo adiga soo fiirinaya oo weliba la socdo waxaad ka hadlaysa markaasaad kusii shaaciraynaysaa markaasaad ku shaaciraysa marka wuxuu ka hadlaya waxyaabaha uu barnaamijkan kaga sheekeynaya waxaa ka mid a si riya ah buu wuxuu ku tegayaa dubai markuu dubai ku tago ayuu dabeedna inan buu carabu la sheekaysanayaa haye qolo kale baa dabeedna inantii ilaalinaysiiyo way isku dhacayaanoo markaa sheeko dheer buu ka sheekeynaya wixii wixii oo ka dhanna qabsaday.
waa riyo waa riyo oo waa garatay marka intaan riyada ka kicin ha aynu bal dhegeystayaasha sheekadiisa usoo gudbinna wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraysiga la yeeshay abwaan shaacir ayaa waxa uu si weyn uga sheekeeyaa waxyaabaha madadaalada leh isagoona qaybteennan labaad inooga soo bandhigi doona qaar ka mida waxyaabaha uu sida weyn ula wadaago dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood tiradeedu boqol weeye xarafkeedu taa weeye tusmadeed aqoon weeye ninka tiriyey ani weeye kay u timidna adi waaye tixahayga eeg eega tudciyadeeda dhuxdhuuxa taabageliya qowlkayga tolkayow balhoy heerdha intaad toorri tumanaysid taska ooda aad qaadi tafta marada aad jiidi toddobaatan qaar gaadhay iyo kuwa tisciin dhaafay tawus iyo xanuun hayso oo weliba taag haynin inta aad ku tumanaysid tamartaada aad tuuri tiintiinu diridhaysid inta kale inta kale tahriibayso toban toban u dhibanayso misna toore wada hayso tanag aan la garanaynin baa looga tumay meel fog taladaadii waad seegtay isku tiirsi garan maysid intaad nacabka tuugaysid isna giniga kuu taagi walla horumar taabkiisa tubta iyo dariiqiisa midha aayir kuma toostid mar isirita sawdeena anigaa ku tusi heedha adduunyadan tanaadowday barwaaqada la tiicaysa daruuraha kuwaa taabtay cirka sare taxaashaya kuwa lacagta tuurtuuray bangiyadoodii taam yeelay hadba jeeg ku tirinaya dhulka hoose toobooyin iyo tirigyo waaweynba i- ku taxaabay khayraadka telefoonka gacantaada iyo taarka aad dirayso codka aad ku tabinayso culimmadii tix raacaysay hadba meel ismay tumina tacliin bay ku gaadheen maskaxdayna tuujeene ha ku tumanin dhaqankaaga ha ka teginin diintaada ha ka teginin diintaada ha tirtirin ciyaartoyda adigoo halkaa taagan talyaaniga kuwaa yaalla ha u noqonin taageero waxaad arkaysaa nin maantoo dhan ku soo jeeda f- t v ciyaar adigoo haddaad doontid kubadda waa jimicsi laakiinse nin baad arkaysaa caawo dhan sugaya ciyaar ka soo dhacsa rooba dee adigoo halkaa taagan ha u noqonin taageero talyaaniga kuwaa yaalla niyahow waxaa jira een, geeraar aan tiriyey oo maraan carabta ayuu booqday moogtahay qofka hal abuurkaa marmar buuna meeluna tegin buu tagaa marka adigu sugaan baan ku booqday si kale uma booqane kadibna adigu meeshii baan tegayaa een, dee waad iska damaac soomaali baynu iska nahay iyo damaacigeeda moogtahay iyo dee ninna weliba kusii darsaday gabadh caraba meel iska taagan baan isir iskalaba sheekayso gabdhaha carabtana sidaan suureeyey midhaa dee aad baa loo ilaaliyaayo waaba layska kaa dilaya haddaad eegtidba marka adigu wixii naga kala qabsaday halkaana baan iyadana soo gudbinayaa waxaan dalku waa carabtaasoo dadku waa cadcadaan anuunbaa dugulkaasa dadka aanu ekeenay gabadh shoobin dul taagan leymisuunna dul yaallo degta boorsada haysoo dallad loo hadhinayo ayaan diiradda saaray leymisuunku waa gaari aad u kala jiidan oo hadeer inuuna soo gaarin leymisuun waa kaa markaa dee waxaad garanaysaa in ceebaha tegay laftigeeda leymisuunka leymisuunna dul yaallo degta boorsada haysoo dallad loo hadhinayo ayaan diiradda saaray dahabtu waan ku dhaqaaqay sheekan daa uga tuuray gabadha anigoo meel macaan noo maraso oo sheekaysanano oo xoogaa carabi aan aqaani iyo wax isku isku hadhadlana iyo intaydu soomaaliga ahayd fahmi weydid laakiin saan isfahmano unbaa laba aad derbi moodid oo dacalkayga maraya ayuunba ay dareemay inaan duulka ahaynoo afkooda aanan darsanoo weliba aan wax taraafsan dariiqiiba ka beedho daartaanu hoos taagnayn bay toos soo derdereen waxay soo dafdhahaanba oo nagu soo dulqabteen anigoon isbadaalin baqdinna aanan dareemin dusha aan uga boodo madaxaan ka yardiiso waa nimankii dhammaaba waxaan mooday derbi iga dambeeya moogta dusha aan ka yardiiso madax dusha aan uga boodo madaxaan ka yardiiso iyagii iyagii baa hadlaya markaa wardoqonkaani ma waashe cagihiina daale u dulqaadanna mayno waxay sii duryamaanba mar dambaan sii dilaamay feedhna laygu dilaacshay qashin baa la dafsiyey sidii daasad kaluuna jab baa iga qabsaday dee marka anigu dee ma arkin derbi igu dhaqaaqay buu noqday oo waxaan moodayay nimanka dawaanigii ku fadhiistayba waxaan moodayay laba nin oo caraba waaweyn oo adigu derbi bay la ekaadeen moogtay qaab ahaantoodii kadibna markaasaan dee mar dambaan si dilaamay feedhna laygu dilacshay qashin baa la dafsiyey sidii daasad kaluuna markaasaan arkay inay wuxu dhaqdhaqaaqayaan horta kii i dul taagnaabaan dubbe aagga kan yaallay oo oday uu ku diyaarshay madaxaan ka duqeeyey oo madaxaan ka dawaarshay oo ilkahan afku waa iskudaankaas oo ilkahan bar ka daadshay daranyaan jiqu siiye darinna waaba ku laabay kii kalena markii aan dallacayey laba nin bayaan moogta madaxaan ka dakhrayay buu daawadasho oo mar horba dan qaata oo dacas buu bay laawey oo islaam buu wax ka daadshay Een, markii adigu dagaalkaa xumaado dadkii ha isu yar buuqo dowladdii ha timaado iyagii ha la doono islaantay wax ka jireen magarane hore baan ku badbaaday haddaba Een, sheekooyinka jacaylka waxaa ka mid ahaa xilli aad cabiraysay gabadhaad hal mar keliya ku aragtay laascaanood maxaa tiri abwaan shaacir goortuna waa gabalgaabay cadceedu godkeeda sii gelayso halka aan liganahay ama aan taaganahay gawaari iyo guryo ganacsi mooyaane waa mid dadku ku yaryahay waa caraabo caraabo cirka waxaa qariyay daruuro sidoo kale waxaa soo muuqda madaxyo iyo fadad la filaayo goordhow inay da'aan neecawda macaan ee timahayga ruuxaysa iyo saxansaxada dhacaysa ee dhibcadhibcuhu ku leehan yihiin waa joogto waxaan jallaacay midigteeda waa humaagaan horay ugu muuqan waan sii himbiriirsaday mise waa gabadh ay fallaadhihii sida naxariista lagu soo dhaafayay daruuraha iyo jidhkeedii midabka wuruuraya lahaa inta isku dhaceen sameeyeen jeegaan midabo cudoon leh cashe marka deegaanka saasoo kale loo sawrayo cadceed sii dhacaysa iyo jeegaantii iyo meel doog iyo ka waran horta
mararka qaar ma istiraahdaaba yaa daruurahaas ku dhex geeyay jeegaantoo kale Haye, saxan daruuraha- saxan- saxan saxan horta waa la yidhahdaa soo ma jeegaanta saxansaxadu may waxa weeye waa intan roob ka soo horeysa udgoonka yar iyo jeegaantana jeegaantuna waa bahashan cirka isku daqaansarabaadka Qaansa- kalarada quruxda badan leh nooc walbaa leh nooc walba leh Haye, marka waa cadceed iyo markay isku dhacaan markay dabeedna isqabtaan markaasa haa markaasa Wixii ka quruxda soo dhex soo baxay.
baxaysa ayaa midabadii oo dhan halka ka arkaysa saxansaxadana roobkiibaa markuu soo yar socdo udugiisii ayuu udug yar iyo waxyaabo mar- yar buu kuu soo waa diraya marka caradoo dhan dabada loo helo marka marka wuu kusii ogeysiinayaa Haye.
marka intaa yar baad kusii raaxaysa hadhow markuu kaa qaadona hadhow markuu kaa qaadona buu wuxuu kaaga degayaa horta buuq oo dhan baad moodaysa inuu kaa degay marqura haye dhulkii oo dhanna naxariis baa ka soo baxaysa waa awoodda ilaahay awoodda ilaahay xoolahana markaa maxay sameeyeen ismaaciilo dee xooli ma bini aadamkii mar hadduu intaa geeli dareemay cascasa oo kale muxuu sameeyay xilligaas Wuu- wuu- dee g- dhagortii ma- buu rogaa maalintaasoo dhan saas u- saasuu u een, xuub dhacsanayaa Damaashaad.
geeli damashaado markaasuu wuxuu dareemayaa dee qabowgaa iyo raxmadda marka raxmadda waa halka ka muuqata caashe waa meelaha laga gabiya caashiquna ka dhaco dadka ka dhaco marka kaasi wuxuu ahaa maxamuud axmed jaamac awaan shaacir oo magaalada laascaanood ugu warramaya wariyaha v o a cabdikariin olol
duhur wanaagsan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana uu si toosa idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan magaalada washington haddii aad doonaysaan inaad barnaamijkan ka qayb gashaan waxaad ra'yigiina iyo sheekooyinkiinaba aad noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news com amaba waxaad la xiriiri kartaan wariyaasha iyada ku sugan magaalooyinka aad joogtaan dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey bandhig bugaagta ah halkaas oo dhallinyaro kala duwan ay bugaag ku soo bandhigtay khadar cabdi cabdulaahi waxa uu ka yimid qaaradda yurub waxaana uu muqdisho u tegay in uu soo bandhigo buug uu qoray oo ka hadlaya nolosha guracan sida siyaasi guracan suldaan guracan iyo wixii la mida wariyahayaga v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi la yeeshay bismillahi raxmaan raxiim Een, marka hore sida caadiga horta hargeysa aan ku dhashay een, dabeetana wax ku bartay ilaa iyo dugsigii hoose sare dhexe ilaa jaamacaddii koowaad oo bajularkii ahayd jaamacadda admas leedaahdo kadib waxaan tegay een, wadanka uganda Een, halkaana waxaan ka diyaariyay master oo ahayd development stages ka gadaal intaa wixii ka dambeeyey baan dabeetana yurub iyo xaggaa aaday Een, qaxooti baad bilowdeen waqti waxaa ku noqdahaa marka ee, halkaa markaan deetana degay ee, markiiba calashaan maxaa dhahdaayey oo- oo nolosha yurub iyo matiyustri waa la qabsaday oo sacaadiya baan maxay ahayday aan aan ula falgalay Ee, dabcanna dee wixii aan soo bartay iyo aqoontii o dhan aan maxay ahayday markii meesha tegay baan sheego dabeetana taasaa waxaan maray iyadoona caawin kole waa lahayd Ee, midka markaa muhiimka waxa weeyaan anigoon is ogeyn baan waxaan sarkahayay inaan xiiseynayo calashaan fanka oo dhan guud ahaan gaar ahaan sheeko faneedka la qoro ee mala awaalka la curiyo lagu beeskarayo ama lagu saleeyo ee, nolosha kala duwan ee aadamaha si gaara weliba teena oo waxa weeyaan eh, galdaloodeeda iyo dhibaatadeeda iyo maxaa dhahdaye eh, amuuraheedu fara badan yihiin markaa waxaan bilaabay aan streetiga baan waxaan bilaabay inaan qoro maxaa dhahdaa sheekooyin gaagaaban oo aan mareegaha ama websaytada iyo mar eh, kusoo da- baahiyo wargeysyada caadiga ee localka ah sheekadii ugu horreysay ee aan qoro ee aan baahiyo waxaa loodhan jiray bahalays helay waxay ka sheekeynaysay nin eh, aan nolol haysan haagsan oo calashaan maxaa dhahaa iska dan yara oo bilaa camala oo nin siyaasi ku shaqaysanayo Eh, bahalaha celebrada waa laga helayaa google-kiiyo meelaha Eh, sheekada weli waxa igu dhiirigeliyey oo inaan gacanta calashaan u qaado oon qoroon baahiyo ninkii mahaddeeda lahaa ee koowaad aan dabcan xitaa qoraaladan oo dhan igu soo dhoweeyey ama igu dhiirigeliy wuxuu ahaa ninka barkhad maxamed kaariyo isaguna wariyaha ah Eh, dabeetna waxaa inta ka dambeeyey eh, niman kaloo asxaaba iyo dhalinyar fara badan baa waxay igu marka dhiirigeliyeen.
bahala isaley maxay ka dhigneed khadarow bahalaha sare waxay ka sheekeynaysaa ninkaa aan waxba haysan ee waxaan ka naxaynin calashaan waddan ka naxayn aan waxba haysan ee baahan ee wuxuu arkaba cunaya iyo nin qurbaha ka yimid dibadda ka yimid oo lacag haysta deetana ninkii yaraaba uu imanayaa calashaan deetana uu saameynaya wax ku akhriya been ku akhriya xil baan kuu dhiibayahay ii ololeeyo calashaan waan sharaxanahay buu ku leeyahay dabeetana waa ku shaqaysanayaa inuu u kaambeen gareeyo oo maxay ahayd uu cod soo raadiyo siduu u wada wada wado lacag fara badanna waa siinaya inta hore qaadka iyo waxaasuu aada u siinaya ninkii raafkaa ka weynaanaya lacag badan oo ru- aqoonin buu ar helayaa ololihii hawshiina waa wadaya hadhow ninkii markuu xilka hela madaxweynaana wuxuu ka soo xirinaya albaabka waana si inta badan dhacda waxa weeya markaynu joogno calashaan dhulka soomaalida siyaasadda soo dhacda waan kasay buuggaagan wuxuu ahaa si dhanba gurac de waa duli wada guracan sidee bay arrintan ahayd Een, dunida buugga gurra horta markii aan bartan imi eh, reer muqdisho ka- ama ereygaa way ku- maxaa way- way- wax ku yaro noqday yaro qariib buu ku noqday inaan fasiro oo seema baraban baa la weydiiyey xitaa dhawaqii balaasakii way qaab quruc bay lahdeen qaar maxaa dhahdaay xitaa inuu calashaan wax kala noqdo oo maxay yaro foolxun bay ka dhigeen magacii baa waxta la la sixi waayey intaan calashaan dhawaqiisii markii dambena eh, macnihiisii iyo waxa looga jeedo calashaan gurra muxuu noqon karaa ayay dabeetana noqotay mase xitaa mararka qaar waxay ku liftay inaan soomaaliba kala baxon ingiriisa la aadoon ku rahdo upside down calashaan Cala- ay- ayuu macna ereygu yahay haa qalafsan marka gurac ee, de wax maqluubka ah waxaa kale ka jeeda ama kala gedisan oo maxay ahayd hor iyo toban barsan buu noqonayaa waxa weeyaan si kale haddaan u dhigo qofka marka labadiis gacmood caadi u yihiin ay u shaqaynayaan anoo midigta kugu salaami kari haddaan bidixda kugu salaamo bidix kuu soo taago waa guracan tahay weeyaan dhan- dhanka guracan bay u shaqaysaa Ee, wixii saxda ahaa markay dhinaca qaldan ee, ay maxay ahayd laga soo istaago ama wixii qaldan ay sax noqdaan iyaduna waa gurac weyn waxaad arkaysaa tusaale ahaan oo kale tusaale inaan kusiiyo markaan imanka tusaale ahaan qof xil loo magacaabo qofkaas suldaankiisa ama reerkiisa waxay ku cadaadinayaan intuu meesha joogo inuu ka faa'iidaysto oo reerkan uga faa'iidayo wax ka qabsado waa gurac waa qalloocda waxay ahayd inuu ummadda u shaqeeyaa bay ahayd ma ahayn reerkeeda reer- reerkiisa iyo maxay Qadii loogu talagalay si aan ahayn baa laga dhigay marka waa gurac waan gartay sheekada xiisa badan waxay ahayd de meel baad ka bilaabaysa meel baad ku dhamaynaysa duli wada guracan bal noo sheeg dunida gurraca markaa waxaan soo wada sawirayay sudaankii gurracnaa aynu naqaanay siyaasigii gurracnaa isaguna marooy aynu naqaanay dhallinyaradii iyo calaashaan iyaguna markii ay maxay ahayd nolosha ku adkaatay gurracnaad oo waayuhu gurracay waxaa kusoo jirtay maxaan idhahdaaye ganacsigii ninkii ganacsada ahaa isagoo waxaa laala ka naxayaa jirin oo maxay ahayd dawa dhacday iyo alaab dhacday iyo oo intuu keeno weliba qaali kaga dhigay isaguna waa gurracan yahay wadaadkii iyo calaashaan sidii ay ahayd diintu saxda ahayd ee samada kaga timay nebi maxamed cali salaam ee uu nagu soo gaarsiiyey si ka duwan ugu adeegsanayo oo maxay ugu ugu een, een, waxa- tusa- ee, tagrifalaya intaasoo dhan oo kaa wada gurcano wada maroorta ayaad sheekada soo waraysaa oo nin kastaaba uu noqday bahal caadi iyo calashaan maarata ummadda kusoo qamaamaya calashaan maxay u cuno siyaasi guracan culimo guracan dhaqan guracan suldaan guracan waa la wada guracan waa la wada maroora yar iyo weyn xitaa saxafi gurcan baa ku jira Waka. markaa saasay ku timi sheekadu wax ka bilaamaysa ay ku dhalanaysaa calashaan ka bilaamaysa hargeysa nolosha hargeysa aada u sawiraysaa iyo maxay ahayd dhibaatooyinka ka jira ee cid walba haysta ee mujtamac haysta weliba mujtamac aada u haysta maxay ahayd dhib badan kadibna way soconaysaa markaa xaggaasoo bariga kasoo soconaysaa way soo wareegaysaa iyo maxaa dhahaa u socoto socotay muqdisho imanaysaa soo gaaraysaa
kaasi waxa uu ahaa khadar cabdi cabdulaahi oo ka yimid uh, qaaradda yurub muqdishona dhowaan u tegay inuu ku soo bandhigo buug uu qoray oo ka hadlaya nolosha guracan sida siyaasiga guracan suldaan guracan iyo xildhibaan ismaaciil waa sheeko dheer waa usoo noqonaynaa hase haatee dhinacii heesaha dee halkaasaan bal horta dib igu dhig baan kula halka waxba igu yar godane taan idin dhaafine waa heesay ku luuqayso baan soo qaban doonaa caashay fanaanada hodan cabdiraxmaan waxaana la yidhaahdaa naf jacayl ku helay
sida xita benkii sida xita benkii Samirkii dibadiinii samirkee ku hadh ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka inta uu anigu weli tagan yahay halkii horay inta uqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli inta uu anigu weli tagan yahay halkii horay inta uqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad howliisiyo horjooga jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungowdayay barashii ifintaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad howliisiyo horjooga jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungowday warashii jacaylku helay haygu diiday samirkehaygu diiday samirkee ku hadh ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka jacaylku helay haygu diiday samirkee haygu diiday samirkee ku hadh ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo iibkii nasiibka nasiibkaabay tidhi haye hodan way haysta sooma way hees inay haystana way tahay waayo dee waxay ka soo jeedaa maxaa la odhan jiray waaba dhaxalkeedii dhaxalkeedii aamina cabdulaahi iyo cabdiraxmaan hadduu halkan joogo hay dee ma waxba hadhay waa dhaxalkeedii waaba soo koobay ereygii horaan ku noqdo hay gurac guracan gurac gurac mise guracan guracan maxaa u taqaanaa guracan waa wax sidii la rabay si aan ahayn ah haye wax si kale ah haye ama wax doorsoon wuxuu yidhi fanaankani ma- een, waxaa leeyahay qoraagani markii aan muqdisho tego waxa wax badan Khadar.
waqti khadar Ah.
waxa waqti badan iga qaatay inaan dadka u sharaxo gurac ereyga gurac hay iyo weliba aartan shidan iyo gurac markaan leeyahay buu yidhi hay marka een, wuxuu ka sheekeynaya marka isagu noloshan nooca kale wada noqo oo xarfaha labalaaban lagamaba yaqaana buu leeyahay muqdisho may waa laga yaqaana maaha ereygan aana u baran gurac waxaa laga yaabaa ereyga inay si kale me- deegaanada laga yaaba qo- cidba ereyga si fudud inay u ama af bartaan.
soomaaligii sii lumaaya wax siloon ama wax wax sidaas oo kale ah laga yaabe marka ere- arrinta xiisaa le waxa weeye uu ka sheekeynaya Mm.
nolosha iyo isbeddel ku yimi xamar buu markaa ka hadlaya mise guud ahaan soomaalida guud ahaan meel walba soomaalida waa garta wuxuu ka bilaabaya hargeysa ayuu marka hore buuga ka bilaabaya sheekada ugu horreysay ee ku kaliftay inuu qorana hargeysa ahayd gurac gurac waa inuu garta bilaabo hay waayo sheeko horu qoray hay halkaasuu dabeedna ka maraya halkaasuu bari kasii gelaya halkaa ilaa muqdishuu tegaya markaa wadaadkiibuu ka hadlayaa ganacsatadiibuu ka hadlayaa dhinac walbuu ka wixii oo dhan baa hadlayaa.
wada guracan buu qolo leeyahay walba waxay- waxbaa ka waxbaa adigu waxbaa waxbaa ka yar dhiman Ay, buu waa halkii qooto qootadii iyo banaankii cabdibaaxi waa tahay ah, weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a si toosana wuxuu idinkaga imaanaya magaalada washington ismaaciil maxay noo xiga
dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa oo weliba waxaynu soo qabanaynaa hanuuniye
نفتيات عجبيزة وعسومة عيو كل ري عليها
walba looga hees codkaas hanuuniya wuxuu gebagaba u yahay idaacaddii dhallinyarada maanta caasha cuudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere dhinaca farsamada iyada la socodsiinaya tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
وعد جعلكم